الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فصل في فروض الوضوء وسننه ويسقاadka فaradيaalkiisa iyo sunooyinkiisa ayuu fasل u yahay faصl hada midkaanu faasilun waa mid kala saara wixii ka horeeyey iyo waxa ka dambeeya fii furuudi اlwuduu'i wa sunanihi weysaqaadka faradyaalkiisa iyo sunnooyinkiisa ayuu fasal u yahay wuduu wowda marka la godo wuduu waa ficilka la samaynayo ficilka qofku samaynayo ficilkaasaa la yidhaha wuduu haddii la kor dhigoo la yidhaha waduu waa shayga lagu weyse qaadanayo waduu marka la yidhaha wowda la kordhigo waa smun limaa yutawada'u bihi shayga weysaqaadka loo diyaariyey biyihii waxaa lagu soo shubay jalamad ama kirliya lagu soo shubay intaa la soo dhigay weysaqaadaa loo diyaariyey kaasaa la yidhaha maahan biyahoo dhan magacooda in la yidhaha waduu waa biyaha loo diyaariyey in lagu weyse qaato aa la yidhaahdaa sidaas marka waxaa u kala mar walba sidaas qiyaas ku ah dhammaan facuul isimka ku socda sidaa fiiri faduur fuduur saxuur suxuur dahuur duhuur facuul isimka ku socdoo dhammaa sidaas kale ah fuduur aa la leeyaha fiiri fuduur waa afurka qofku afurka uu afurayo qofkii soo mana fuduur aa la leeyahay laakiin shayga uu ku afurayo maxaa la leeyahay faduur suxuurtii ficilka uu samaynayo wax cunidaa suxuur aa laleeyahy laakiin shayga uu ku saxuurana maxaa leeyahay saxuur aa laleeyahy saxuur aa laleeyahay dahaaro qaadashada maxaa laleeyahay duhuur shayga uu ku dahaaro qadanayana dahuur marka facuulkaasaa sidaas wa furuudu lwuduu'i weysaqaadka faradyaalkiisu sittatu ashyaa'a shayyaalo lixa weeye weysaqaadka hadda marka ficilkiyaa loo jeeda wuduu wowda waatan la goday waa ficilka oo weysaqaadkaa weysaqaadka faradyaalkiisu waa lix shay wa furuudu lwuduu'i weysaqaadka faradyaalkiisu sittatu ashyaa'a waa shayaal oo lix ah anniyatu waa niyadii niyada waxaa la yidhaahdaa qasdu shay muqhtarinan bificlihi waa shay inaad u qasado ficilkiina ku darto shay inaad qalbiga ka go-aansato shay inaad samaydo markaad qalbiga ka go-aansatana ficilkii aad ku darto sidaasaa waxaa lahahdaa niyo qalbigaad waxaad ka go-aansana inaad weyse qaadato khalaas biyihiina waa isku bilaabeeba sidaasaa la yidhahdaa niyo waxaa la yidhi haddii aad qalbiga ka go-aansato asii aadan ficilkii ku darin niyo lama yidhaahde casiimaa la yidhahdaa casiimaa la yidhahdaa shaygii qalbiga waa ka go-aansatay laakiin ficilkii horay ugama aadan darin mar haddaadan ficilkii hore uga darin taas casmi aa laleeyahy la dhihi maayo niyo casmi aa laleeyahy ey casama waa go-aansaday aa laleeyahy laakiin shayga markaad qalbiga ka go-aansato inaad samaydo ficilkiina la xiriirido niyo aa la yidhahdaa markaa sidaasay u kala duwan yihin niyada waa in ficilku hore kala xiriirsadaa markaa rugniga ugu horeeya weysaqaadka waa niyo maxaa qalbigaana la geliyaa niyada maxalka wax laga niyeystaa waa qalbiga qalbiga marka muxuu qofkii gelinaa wuxuu gelinaa maalan rafca alxadad qalbigu wuxuu gelina maahan afka inuu kaliya maahan hoos inuu akrinayo hoos inuu akhrayo maahan qalbigu wuxuu ka go-aansanaa xadadka inuu iska suuliyo xadad waxaa la idhaahdaa hadda meeshan aan joogno maa yuujibu alwuduu marka qubayska la joogana maa yuujibu alqusla layidhaha marka xadadka laga ka weysada waajibiyo xadad asqaraa la yidhaha marka qofkii wuxuu qalbiga gelinaa inuu xadadka iska suuliyo ama wuxuu qalbiga gelinaa weysaqaad farada inuu weyse qaato ama weysaqaad uu qalbiga gelina inuu weyse qaato uu qalbiga gelina ama inuu salaad u bahaaro qaato ama shay aan bahaaro la-aan la samay karin bahaaro keligeed maa tagfi kuma filna ahaaro inuu iska niyeysto adahaaratu lisala oo kale adahaaratu can ilxada oo kale inuu niyeysto wey marka tusaale waa inuu qalbiga geliyo xadadka inuu iska suuliyo rafc alxadad ama uu qalbiga geliyo fard alwudu maala ama uu qalbiga geliyo adahaara lisala oo kale qofka waa inuu qalbiga uu geliyo intaas uu geliyeyna waa inuu ficilkii ku daraa markuu qalbiga geliyo anniyatu axaduhaa arkaantii lixdahayd midkeed anniyatu waa niyada cinda gasli اlweji cinda gasli awali juزin min alweji juska ugu horeeya wejiga mayridiisa agtiisana uu niyeysto niyada waxay ahaanaydaa meesha ugu horayda wejiga uu mayraa qayb un wejiga ka mida meesha ugu sarrayda loolama jeedo meesha rabtaan noqoto wejiga meel ka mid ah markuu bilaabayo bilaabidaas waa inay qalbiga uga jirtaa niyadii ka hor haddii uu niyeystay oo maalan markuu weysada bilaabayo uu niyeystay laakiin ay baxday oo hadda aysan qalbiga uga jirin ma ma ku filna wejiga markuu mayro ama qayb ka mida mayro hadduu niyeystayna kuma filna maxayla waa rugnigii ugu horeeyey waa ficilkii ugu horreeyey daahirka ahaa markaa juska ugu horeeya wejiga marka uu mayrayo waa inuu niyeysto kadibna wejigii oo dhan uu mayro markaas waa inuu niyeysto haddii marka ka hor uusan waxba niyeysan oo markaas uu niyadii bilaabo intii ka horreyday ajarka helima inama alacmalu biniya hadduu ka hor niyeysto oo niyadii baxdana weysadiianba ansaxayn sidaas daraaddeed sida ugu saxsan waxay tahay marka horeba oo weysada bilaabayo inuu niyeysto si qaybta sunnada laftirkeeda ajarkeeda u helo bismi illaah farxalkii oo labadii calacolad uu mayrayey siduu ajarkeeda u soo helo niyadaasna aysan qalbiga ka bixin ilaa wejiga la soo gaaro khalaas markaas waxay noqonaydaa sunnooyinkii ka horreeyey iyo faradyaalkii iyo sunnooyinka ka dambeeya iyo dhammaan ajarkii inuu soo xasilo marka dhammaan inuu usoo xasilo saasay ku noqonayda marka saasay ku noqonayda wa gaslu lweji wejigoo la mayro wahaaniin rugniga labeeyaa gaslu lweji waa wejigoo la mayro wejiga dhammaantiis in la mayro waa rugni kale tii hore niyay aheed qalbigay aheed wejigoo la mayraana waa rugni kale oo rugniga labaad ah wejiga dhammaan waa in la mayro wejiga dhirirkiisa maa bayna manaabiti shacri ra'si ila daqani ilaa aakhiri daqan meeshaas sida caadadu ku dareersatay tinta madaxa meesha ay ka dhalato ilaa laftaas garka meeshaas ugu hoosayda intaasaa dhirirka wejigu wey ballarka marka la yidhaha cardigana min udunin ilaa udun wey dheg laga bilaabo ilaa dheg intaas wey waa intaas qofku markuu kusoo fiiraya muuqata wejigu intaas marka qofku ku soo fiirinaa inta muuqata waa wada wejigi oo madaxiisa ka muuqata halkaas laga tinta sida caadiga meesha hadda adiga ay kaaga taala lagama hadlay tintu adiga kaa bidi karta madax bartankiisay tegi kartaa gadaalay tegi kartaa taas macno male sida caadiga ah la raba meesha caadadu ku dareersatay tintu inay ka bilaabato tintaad ka bilaabay tinta laftirkeeda qayb waa in laga mayra maxaa yeelay maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fa waajib haddaadan qayb yarna madaxa ka taabsin biyaha ma dhici karto wejigi inaad wada mayrta wejigiiyaa qaybu kaa maqnaane marka meesha caadi ahaan tintu ka bilaabato ilaa lafta garka ilaa dhegtaas ilaa dhegtaas meelaha ugu qatarsanoo dadka ay ka tagtagaan fudaystaanna waa meelahaas dhegaha ka sokeeya marka waa inuu intaas wejigaa qofku wada mayraa hadday tin ku taallo iyo haddaysan tin ku olin kulli waa inuu mayraa garkaa soo haray garka waxay yidhahdeen haddii uu weyn yahay in uu hoos uu u dhexgeliyo faraha dhexgeliyo waa sunno haddii uu yar yahayna waa waajib waxayna yidhaahdeen yaridaas iyo weynankaas waxaa lagu kala miisaamaa qofka aad la hadlaydoo kaa soo horjeeda hadduu markuu fiiriyo garkaaga inta ishu ka gudubto maqaarkii uu arkayo jirkaagii waa tin yar oo jirkii ka sheey uu muuqdo waxaa la leeyahay waa garya hadduu cufan yahay oo buuran yaho tin buuxda u yahay oo waxa ka sheeya aan loo jeedinna waa gar weynaa laleeyahy miisaan intaasay uga dhigeen miisaan gar badan iyo gar yar marka kii yaraa waa waajib in ti biyuhu ka gudbaan oy maqaarka gaaraan midka badanna waajib mahane waa sunno in la gaarsiiyo oo la faraha inta la dhexgeliyo waa sunno ee korka unbaa laga marinayaa waajibka inta ah wa gaslulweji wahaani rugniga labaad gaslulweji waa wejigoo la mayro wa gaslulyadayni waa labada gacmood oo la mayro ilalmirfaqayni labada xusul ayadoo la jirto ilaada waa bimacnaa maca ilalmirfaqayni maca almirfaqayn marka waa rugnigii saddexaad wa gaslulyadayni wahaali rugniga saddexeeya gaslulyadayni waa labada gacmood oo la mayro ilalmirfaqayni maca almirfaqayni iyadoo labada xusul la jiraan oo xusullada in la mayraa waa laga maarmaan sidaas daraaddeed cududda laftirkeeda afkeeda hore waa in la mayraa maxaa yeelay haddaan biyaha la taabsin cududda xusulku ma mayrmi karo wamaa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fa huwa waajib marka iyaguna waa waajib wa masxu bacdi raasi waraabic rugniga afreeyaa masxu bacdi ra'si madaxa qayb ka mida oo la masaxo weeye shaaficiyadu waxay qabaan waxaa rugni ah madaxa bacdi ka mid ah ee madaxoo dhan ma ahan madaxa keliya maahane xataa tinta oo madaxa ku taalloon madaxa xadkiisa ka soo baxayn laftirkeeda haddii la masaxo waa ku filan tahay rag iyo dumar iyo labeebshana waa isku mid sidaasay macneen sunnada saddex nuuc aa nabiga ka sugan sala allahu calayh wasalam madaxa dhammaan in la masaxo labada gacmoodoo qoyan inta wejiga laga bilaabo jeegada la geeye laguna soo celiyo nabiga waa ka sugan tahay sala allahu calayh wasalam waana xadiis saxiixaynka waxaa kaloo nabiga ka sugan sala allahu calayh wasalam madaxa qayb ka mida inta la masaxo inta kalena cimaamada lagu dul masaxo ayaduna nabiga waa ka suganta waxaa saddexaadoo nabiga ka sugan cimaamadiiyo madaxa ku wada xidhan oo meel bannaan la arag in korka laga masaxo oon madaxba la taabsiin madaxa qayb ka mida in la masaxo oon wax kale lagu darin nabiga kama sugna sala allahu alay sidaas daraaddeed qofka waa inuu sunnada ku taqayudaa oo madaxa qayb ka mid ah uusan ku ekaysan sidaas darteeda waxaa noo imaan doontaa war madaxoo la wada masaxaana waa sunno shaaficiyada laftigoodoo leh culummada kalena waxay leein maya sunno maana waa waajib markaasoo kalena ixtiyaadaa la rabaaho waa inaad ka baxdo khilaafka maxaa yaele madax haddaad wada masaxdo shaaficiye iyo qayrkoodba weysadii saxay u arkaan haddaad qayb ka mida masaxdana aimo badanaa kule wax weysaqaadu kuuma ansixin markaasoo kale waa marka ixtiyaadka la sameeyo la dadaalo oo laga baxo khilaafka oo sida laysku waafaqsan yahay la maro madaxa la wada masaxa weye macnaheedu wa qaslu rijlayni waa labada lugood in la mayro ila alkacbayni maca alkacbayni ilaaduna waa bimacnaa maca ayadoo labada anqow ama labada kuraama la jiraan oo ayagana la mayrayo waa rugnigii shanaad waalkhaamis rugniga shaneeya gaslu rijlayni waa labada lugood in la mayro ama labada cagood waa in la mayro ila alkacbayni maca alkacbayni labada anqow ama labada kuraama ayadoo la jiraan waa labada lafadoo yaroo buurbuuranoo cag walba labada dhinac kaga taalla ayadoo labadaas lafood la mayrayo oo ayaga mayridda waa lagu daraa sidaas daraaddeeda in shanshada mayridda la soo gaarsiiyo oo wax yar la soo gaarsiiya waa waajib maxaa yeelay maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fa huwa waajib haddii aan la sooba gaarsiin intii waajibka aheed ayaa qabyoobaysa siaysan kaaga qabyoobin in yar waa inaad kor u soo qaado wa tartiibu wasaadisu rugniga lixeeya atartiibu waa tartiib calaa maa qaabkii loo kala tartiibiyo dakarna ah aan soo sheegnay rugniga lixaad wuxuu yahay sidaas aan u soo sheegnay in loo tartiibiyo oo laga bilaabo niyadii wejigii gacmihii madaxii lugihii saas in loo kala tartiibiyo haddii hal mar qof u wada mayro waa uu niyeysta isagu qofku ma dhici karto hal mar inuu wada mayraa ilaa qubays un mooye laakiin weysada xibnaha dhan qofku isagu ma mayri kar laakiin qofuu yidhi iigu shub marka isaguna waa niyeysta kaasuu hal mar ku wada shubay biyihii waxaa la wejiga oo kaliya u ansaxay hel isaga koow wey intii kale waa dhimanta ilaa inta kale inay ka dambeeyaana la rabin kamana daba marin marka laasim waxaa ah in sidaas loo kala hormariyo in sidaas loo kala hormariyo waa rugni wa sunanuhu sunanu lwuduu weesaqaadka sunooyinkiisu casharatu ashyaa toban shay weeye wa sunanuhu sunanu lwuduu weesaqaadka sunooyinkiisu casharatu ashyaa toban shay weeye weesaqaadka sunooyinuu leeyahay sunooyinkaas tobanuu ka sheegay kitaabkan kitaab aad u yaroo mukhtasara sunooyinku toban ka badan laakiin tobankaasuu ka sheegay atasmiyatu awaluhu kan ugu horeeya atasmiyatu waa ilaah magacaabid qofku inuu ilaahay magacaabo oo yidhaahdo bismi illaah waxaa ugu yarayeen shaaficiyadu bismi illaah waxaana u dhammaystirnaan badan bismi illaahi araxmaani araxiim laakiin sunnada waxaa ku soo arooray bismi illaah saxiix muslimka waxaa ku sugan nabigu sala allahu calay wasalam jaabir inuu yidhi dadka weysaqaad ogeysiiyo u cilaani waa uu ogeysiiyey wuxuu yidhi biyaha shub waxaadna tidhaa bismi illaah wa qul bismi illaah saasaa ku taal qul bismi illaah wakadaalika ibnulmundir awsadkiisa cumar ibn اlkhadaab bismi illaah ayuu dhihi jiru leeyay markuu isna qubaysanayo qubayska markaa sunnada sugan waa bismi illaah marka tan ugu horeyda wuxuu yahay atasmiyatu ilaah magacaabid weeye tasmiyadaas imaam axmed waa waajib u qabaa shaaficiyaduna waa sunnay qabaan waa sunnay qabaan oo waxaa soo arooray laa wuduu'a liman lam yadkur ismallaah laa wuduu'a liman lam yadkur ismaallaahi qofaan magaca alle sheegin weysaqaad ma leh weysaqaad uma sugnaan qofaan magaca ay sheegin marka waa rugni waa waajib saasuu leeyahay imaam axmed waa waajib shaaficiyadu waxay leeyihin xadiisku waa tabar yar yahay ma xoog badna duruqo badan oo laysku xoojiyey darteedaaba loo xujaystay saas darteeda ma gaari karo heer laga qaato waajibnimo marka qofku inuusan ka tegina fiican awalka uu bilaabaa bismi illaahi uu leeyahy hadduu halmaamo weysada dhexdeeda intuu ku jiro bismi illahi leeyahy sida cuntadaba awalka loo yidhaah haddii la halmaamona dhexda loo yidhaahdo waa sidii marka bisinka lagama tago atasmiyatu ilaah magacaabid weeye wa qaslulkafayni labada calacaloodoo la mayro weeye ka labaad waa qofku labadaas calacalood inuu mayro farxasho markuu bismi illaahi yidhaahdaba intuusan weelka gacanta gelin weelku hadduu yahay mid af ballaaran oo gacanta inta la gelsho laga soo darsanayo la qafaysanaa intuusan gelin waa inuu labada calacalood mayro wa qaslulkafayni labada calacalood waa inuu mayro qabla idkhaalihima la gelintooda ka hor al-inaa'a weelka la geliyo weelka hadduu af ballaaran yahay waxaa nabiga sala allahu calay wasalam uu samayn jiray inta marka hore soo jalliciyo gacanta ku soo jalliciyo oo labada calacalood mayro kadibuu soo darsan jiray sacabka saasuu ku weyse qaada jiray kadibuu sacabka soo darsan jiray saasuu ku weyse qaada jiray markaa si kastaba ahaatee weysada markaad bilaabaydo haddaadan xataa weel aadan darsayn sacabka mar walba waa inaad inta bismillahi talabadaas calacalood mayrto oo aad farxalato adoo niyaystay weliba weyse qaad niyadaasna ilaa wejiga waa inaad qalbiga ku hayda de meesha cayaar kumaydo ilaa wejiga insha allah wax dhiban maahan inaad qalbiga niyadii kaaga jirto daadan markaasuun qof waswaas ku furan yahay ahayn ama qof iska qaafiloo meel kale ka fakaraya ahayn niyadii insha allah waa iska xaadir waa joogtaa waxaad meelaha u mayrmayreedaaba waa weysadiiba wa qaslulkafayni waa labada calacaloodoo la mayro qabla idkhaalihima la gelintooda ka hor al inaa aweelka la geliyo walmadmadatu luqluqashadii weeye iyo walistinshaaqu sandaarsigii waa labay kale yihiin almadmada waa biyaha afka inta lagu jiido oo lagu dhaqdhaqaajiyo la tufayo istinshaaqana waa sanka biyaha inta lagu jiido fiif la soo leeyahay waxay tahay sida fiicano sunnada hal sacab inta la soo qaado afka qayb lagu kabado qaybta kalena sanka lagu jiido markaas gacanta bidixda fiif layskaga yiraa sacab kale la soo qaado afka lagu kabado qaybna sanka lagu jiido bidixdana fiif lagu yidhaah saddex goorna sidaas la yeelo marka almadmadatu sunno sidaas ayay shaaficiyadu ka dhigaan istinshaaqana sunnay ka dhigaan ahlucilmiga gobolna waajib inay tahay mareen labayna kale yihiinoo waa waxay kale yihiin madmadaduna waa sunnadii saddexaad istinshaaquna waa kii afraad wa masxu jamiici ra'si madaxa dhammaantiis oo la masaxo waa kii shanaad madaxa oo dhan in la masaxoon qayb laga masixin sunno sidaasay ka dhigeen culummada shaaficiyadu wa masxu ludunayni labada dhegood waa in la masaxo daahirihimaa daahirkooda iyo wa baatinihimaa baatinkooda daahirka waa dhinaca madaxa xiga baatinkuna waa dhinaca wejiga soo xiga sidaas markaa darteed waxaa la samaynaa markii gacanta la qoy labada farooda murugsatada labadaas farood ayuu labada dhegood gelinaya marka inta gudaha laalaabyada gudaha uu marmarina dhammaan marina labada god inta gelsho labada meeloodoo daloosho dhagaa ka daloosho inta gelsho uu marka inta wareega uu marmarsiina labada suulna korkuu ka soo marsiina marka daahiran wa baatina saasuu masaxa labada faroodna gudaha iska leeyihiin markoo labada godu geline kadib laalaabyada marsiina labadan suulna korka ay leeyihin daahirka daahirku waa meesha madaxa xigta dhagaha baatinkuna waa meesha wejiga soo xigta oo gudaha wa masxuludunayni waa labada dhegood in la masaxo midka lixaad daahirihimaa daahirkooda waa in la masaxo iyo wa baatinihimaa bimaa'in jadiidin biyo cusub oon kuwii madaxa ahayn waa in lagu masaxo biyo cusub oo kuwii madaxa aan ahayn sidaasay shaaficiyad mareen laakiin xadiidka sidaa sheegaya waa shaad xadiiska maxfuudka uu ku tilmaamay xaafid ibnu xajar buluqulmaraamkana waa xadiiska sheegaya madaxa marka la masaxaa qoyaankii gacmaha ka soo harayaan lagu masixin qoyaankii gacmaha ilaa gacmaha marka hore la mayra markii gacmaha la mayraad rabta madaxa inaad masaxdo qoyaankii gacmaha ha ku masixin madaxee bimaa'in jadiidin waa in loo soo qaado xadiiskaasaa maxfuuduhu yii bimaa'in jadiidintu waxay maxfuud ku tahay madaxa ee dhegaha maxfuudkuma ahan saas darteeda dhegaha in biyo cusub loo soo qaada waa shaad wey ee kuwii madaxa kuwaasaa ku filan wa takhliilu lixyati waa garkii in la dhex gelgeliyo faraha lixyada alkafati ee faraha badan garka oo waxaa laga hadlaya waa garka ninkee garka oo ninka wey garka waxay yidhahdeen gabadha ama labeebshaa iyada waa waajib in oo gacanta la dhex geliyaa gabadha hadday gar leedahay ama labeebshaha midka gabar iyo nin wuxuu yahay la kala gara waayey hadduu gar leeyahay ayaga waa waajib ay yidhahdeen inay gacanta geliyaan oo ay biyaha gaarsiiyaan jirka laakiin garka laleeyahay waa sunno in la dhexgeliyo waa garka nin ku yaalla haddana gar badan ah gar badanna waxay ku miisaameen qofka kula hadlayo kaa soo horjeeda saas markuu fiiriyo waa garka uusan u jeedin lafti amase maqaarkii jirkaaga jirkaaga maqaarkiisii oo tinta ka sheeya haddaan loo jeedin oo tintuu qareeday waa mid badan marka inaad korka ka mayrtaa waa waajib laakiin inaad gacanta dhex gelidaa waa sunno oo waa sunnada midda lixaad weeye waanaanka hadda maraynaba oo hoosa gacanta laga gelinaana sidaasa sunna hoosaa laga gelina hoos waa in laga gelina wa takhliilu asaabici lyadayni warijlayni labada gacmood iyo labada lugood farahooda waa in la dhexgeliyo faraha marka la mayrayo farahana kuwan gacantaana waa in la isdhexgeliyo kuwan oo cagaha ahna faryartan oo maalan bidixda ah faryartaas oo lugta midigta ah marka hoos iyo farta ku xigta dhexdooda la geliyo mid walba haddana lugtan bidixdaa marka la mayrayo suulkeeda iyo midda ku xigta fartaas la dhexgeliyo ilaa geeska kale la gaarsiiyo dhammaan saas waa in loo kala dhexgeliyo saas waa in loo dhexgeliyo weliba waxay yidhahdeen qofka laleeyaha waa sunno inuu faraha dhexgeliyo waa qofka farihiisoysan isku dhoweyn dad waxaa jira faruhu aad iskugu dhow yihiin ama lugaha amase lugaha weliba ay u badan yihiin dad farahoodu isku dhegan yihiin oon biyuhuba gelayn kaas waajibay ku taha isaga takhliilku ee qofka uu sunnada u yahay takhliilku waa qof biyaha ayadoon takhliil la samayn ay faraha dhexgeli karaan ee kaysan dhexgelayn hade waaba waajibi lamaba mayrmayo haddaan la dhexgelin mayridiiba la heli mayo marka in la dhexgeliyo sidaas ayaa la rabaa in la dhexgeliyo sidaas ayaa la rabaa qaabka loo dhexgelinayana waxay tahay kuwan oo farahan oo oo gacmaha saas in la yidhaahdo ama sidaanoo kaleeto wain tashbiigaas haddii la sameeyo laakiin cagaha marka ay tahay oo cagaha laleeyahay la dhexgeliyo faryartaas oo bidixda ah ayaa waxaa laga soo bilaabayaa lugta midigta ah lugta midigta ah faryarta iyo farta ku xigta dhexdooda saas waa ilaa suulka iyo farta ku xigta la gaadhsiiyo haddana lugta bidixda ah suulkeeda iyo farta ku xigta aa la dhexgelinaya ilaa faryarta la gaadhsiiyo qaabkaasaa loo dhexgelinaya waana faryartaas bidixda wax la dhexgelina wa taqdiimu lyumna midigta waa in laga hormariyo cala alyusra bidixda midigta iyo bidixda marka midig iyo bidix waa lugaha iyo gacmaha maahan wejiga labadiisa daan lagama hadlayo ee waxaa laga hadlaa marka gacmaha la mayrayo gacanta midigta in la hor mayraa sunnaa maaha waajib gacanta bidixdaana laga daba mariyo labada lugood markii la mayrayana lugta midigta waa in la hor mayraa sunnaa lugta bidixdaana la daba mariyo wa taqdiimu lyumna midigta waa in la hormariyo calalyusraa bidixda laga hormariyo wadahaaratu alaaan alaaan waa in qofku dahaaro qaato saddex saddex saddex saddex xibin kasta oo uu mayrayo xataa madaxa masixidiisa laftirkiisa marmar saddex waa ka dhigi karaa laakiin axaadiista ugu badane madaxa ku soo aroortay waa marmar laakiin saddexdan axaadiis saxiixa ku soo arooray saas darteeda saddex goor marmar oo iska masixi karaa qofku madaxa markuu madaxa masaxayo marka xibnaha dhammaan saddex saddex waa inuu ka dahaaro qaato saddex saddex walmuwaalaatu iyo xidhiirin waxaa sunno ah xidhiirin xidhiirintu cinda alxanaabila waa waajib waa rugni laakiin cinda shaaficiya waa sunno xidhiirintana waxaa loola jeedaa markaad xibin mayrto maalan wejigiiaad mayrto gacmiyaad rabta inaad mayrto waxaa la rabaa xibin markaad mayrto midda ku xigta inaad mayrto intaan tii hore qalalin haddii jawigu dhexdhexaad yah jawigu hadduusan waktigu wakti aad u kululna ahayn wakti qabowna ahayn waktiga dhexdhexaadkaa marka lagu miisaamo waxaa la rabaa xibin markaad mayrto tan ku xigta inaad mayrto ayadoon tii hore qalalin haddii tii hore qalasho xiriirin waa dhammaata xiriirin waadha xiriirin maaha waad kala goyda waa kala fasliba jawiga markuu dhexdhexaadka yahay qadar xibintii hore ay iyadoon qalalin haduu kulayl badan yahay adoo xidhinay midda hore hore ka qalasho dhib male waxaa la fiirinaa waktiga aan kulaylku darnayn waktigaas haddii la fiiriyo qadarkan oo kale ma ku qalali kartaa xibintu maya ee kulaylkaana qalajiyey dhib male marka waa xidhiintu haysataa qadarka marka hawadu markaysan aad u kululayn aan xibinu ku qalali karin waa inaad ka gaarsiido meesha marka ishkaala ku jira ishkaalkaasu waxa ay tahay musanifka wuxuu sheegay koob iyo toban koob iyo toban sunnuu sheegay wuxuuna yidhi casharatu ashyaa toban shay uu yidhi koob iyo tobanuuna sheegay koob iyo tobanuu sheegay see marka la yeelaya waxaa l waxaa lagu ishkaal bixinaya looga jawaabayaa nusqooyinka gobol ka mid ah walmuwaalaatu kuma taallo nusqadaas inay asalkii taa dhici karto walmuwaalaatu kuma jirto nusqooyinka gobol ka mida marka haddii nusqadaasu ay asalka tahay ee haddii cadadka iyo waa iswaafaqsan yihin warka uu sheegay haddii aysan ahayn oo walmuwaalaatu ay asal tahay waxaa lagu jawaabayaa takhliilka labadiisa qayboodu mid ka tiri takhliilku laba meelood uga jira sunnooyinku takhliilku gacmaha iyo lugaha farahooda takhliil ah ku jira garka oo cufan ama badanna takhliila ku jira labada takhliil maxalkooduba ha kala duunaadee mid ka dhig waa takhliil iyo takhliile marka sidaasaa toban looga dhigaya hal ee waa koob iyo toban waxau noo tiri faslun haadaa midkaanu faasilun waa mid kala saara wixii ka horreeyey iyo waxa ka dambeeya filistinjaa'i astajadii yuu fasal yahay wa aadaabi qaadi lxaaja iyo qofkii xaajo gudanayay aadaabta laga doonayo fasalkan wuxuu ga hadlaa qofka marka wax ka yimaadaan kaadi ama saxaro inuu qofkii astajoodo iyo aadaabta laga rabo qofkaas taasuu ka hadla fasalkan taas ayuu ka hadlaa walistinjaau asajadii waajibu waa waajib min albawli min khuruuji albawli kaadi soo bixideed laga astajoodo walqaa'idi iyo saxara soo bixideed qofka haddii kaadi ama saxara ka timaad waajib waxaa ah inuu ku astajoodo bilmaa'i awilxajari wamaa fii macnaahu min kulli jaamidin daahirin qaalicin hayri muxtaramin laba shay mid waa inuu ku astajoodo inuu ku astajoodo biyo oo biyo iskaga maydho iyo inuu ku astajoodo dhagax ama wax la mid afar shardi shay wax laga helo wax kastoo afar shardi laga helo waa inuu yahay shay qalalan dhagax ama warqad shay qalalan waa inuu yahay shay qoyan laguma astajoodo wax kaa tirima waa hallayna meesha daahirna waa inuu yahay digay dameeraad waa najaas laguma astajoo karo ma lagu astajoo karo oo nabiga sal اlahu alay slm nin saxaabi u dirsaday saddex dhagax waa waayo laba dhagaxaan soo helay diga dameeraadaan ugu soo dana nabigu waa tuuray wuxuu hi inahu rijs ow rigsu najaas wey waa tuuray najaas laguma asajoodo marka waa inuu daahiriya qaalic waa inuu qaalic najaasta wax fujinaya dhalo haddaad dhalo maya dhaladu waa ka sidbane dhalo laguma asajoodo waa ay ka sidbane maba wax weeyaan fujinayso qaalic waa inuu wax wax fujinaya la rabo hayra muxtaram shay muxtarama inuusan ahayn xaggad rootiya lama ogola cunto weeye ma la ogola dee iska daa wax magaca laku qoran yahay kaas waaba kufriba noqonaydaaba laakiin xataa xabad rootiya ama laba xabad rootiya ma la yskaga tiri karo mana la ogola mamnuuc wey wixii haddee mucadama oo la weyneeyo magac allah ku qoran amase magacii rasuulka ku qoran sala allahu calay wasalam ama qur-aan kala ku qoran ama taas waaba khatarba haddee taas waaba hadduu qofku u qasto waaba kufriga keenaysaaba ilaa waa istihzaa qul abilaahi waayaati warasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum aa ku imaanayda markaas ee waxa weeyaan afartaa shay mid afartaa shay waa in laga helaa shaygu waa inuu jaamid yahay waa inuu yahay daahir qaalicna waa inuu yahay hayra muxtaram shay aan muxtaram ahaynna waa inuu yahay khalaas dhagaxuu noqon karaa qori geed laga jabsaduu noqon karaa warqaduu noqon karaa kulligood waa isku mid biyaha maaha in la waayey marka xataa badda reedeeda adoo jooga meesha badda geeskeeda aad dhagax iskaga astajoo karta maaha dhagax ku astajooshadu biyo markii la waaye maaha waa shay siisa sharcigu iskaga taagan marka qofku inuu astajoodaa waa waajib hadday kaadi ama saxara ka soo baxdo wاlاstinjaau istinjadii waajibu waa waajib min albawli kaadida laga istijooda min albawli min khuruuji اlbawl wاlqaa'idi wa min khuruuji اlqaa'id wاlafdalu sida fadliga badan an yastanjiya waa inuu ku astajoodo biاlaxjaari dhagxaan ثuma yutbicahaa kadibna dhagxaantii uu raacsiiyo bilmaai biyo yutbica waa in la nasbiya oo lagu cadfaa yastanjiya waa in lagu cadfaa oo la nasbiyo uma yutbicahaa sidaa fadliga badan waxay tahay dhagax inuu marka hore ku astajoodo dhagaxu wuxuu suulinayaa cayntii kadibna uu biyo ku astajoodo biyuhuna waxay suulinayaan aharkii raadkii cirib goynayaan sidaas iskuda biyihii kali hadduu ku bilaabo gacantii ayaa ku wasaqoobayda waxa weeyaan najaastii marka labada isku daro sidaasay u fiicanta walafdalu sida fadliga badan an yastanjiya waa inuu ku astajoodo bilaxjaari dhagxaan uma yutbicahaa dhagxaantii uu raacsiyo ka dabageeyo bilmaa'i biyo wayajuusu waxaa bannaan an yaktasira inuu ku gaabsado calalmaa'i biyaha keligood oo biyo keliya ku astajoodo aw calaa alaaati axjaarin ama saddex dhagax uu ku astajoodo marka shardi waxaa ah marka uu ku astajoodayo waxaan biyo ahayn oo shuruudii laga helay saddex waa inuu gaarsiiya kama yaray karo saddex saddex goor waa inuu meesha ku tiro saddexdii markaa saddex dhagaxay noqon kartaa saddex warqadooday noqon kartaa saddex qoriyoo geed laga jibshay noqon kartaa saddex waa inuusan ka yarayn saddex waa inuusan ka yarayn xataa waxayna dhagax weyn saddexdiisa gees waa ku filanta dhagax weyn hadduu qabsado oo geeskan kaga tiro oo geeska kale kaga tiro oo haddana geeska kale isticmaalo waa u bannaanta meesha waxaa laga rabaa saddex goor inuu tiro sidaasaa laga rabay marka saddex kama yaray karo saddex dhagax waa ku gaabsan kara marka aw calaa alaaati axjaarin saddex dhagax saddexda dhagaxoo yunqii uu ku dahirayo bihina saddexda almaxalla makaanka makaanka nijaastu ka soo baxday saddex dhagax oo uu ku dahiray hadduu saddex goor markuu ku tiro uu dahiri waayo waa siyaadina waa waajib laakiin marka uu meesha dahiro tiro isdheer waa inuu haddana ku qatimo waana sunna tirada dambo isdheer maalan afar markuu marsiinayo meeshii daahir ka dhiga mid shanaadu ku dara si witr uu ugu soo qatimo si uu witri ugu soo qatimo mid shanaadu ku dara hadduu markuu lix marsiinayo meeshii daahir noqotana mid toddobaadu ku daraa si uu witir ugu soo qatimo witirkaas dambe oo saddexda ka dambeeyana waa sunna aw calaa alaaati axjaarin inuu ku gaabsada u bannaan biyahaba inta iska daayo dhagxaantama warqadaha inuu ku gaabsada u bannaan saddexda dhagaxoo yunqi uu ku dahiraya bihina saddexda almaxalla maxalka fa idaa araada hadduu doono alikhtisaara inuu ku gaabsado calaa axadihimaa labadooda midkood biyaha iyo dhagaxa mid ka mid ah falmaau biyaha afdalu fadli badan biyaha fadli badan biyuu cayntii iyo afarkiiba waa suulinaya laakiin dhagaxuu cayntii uu suulinaya afarkii ma suuli karo fa idaa araada markuu doono aliqtisaara ku gaabsi calaa axadihimaa midkooduu ku gaabsado falmaau biyaha afdalu fadli badan wayajtanibu waa ka fogaana istiqbaala alqiblati qiblada la qaabilideeda wastidbaaraha iyo dabada in loo jeediyo fi saxraa'i bannaanka meeshuu ku xaajo gudanaa labaa loo kala qaadaa inay tahay dhismo loo diyaariyey xaajo gudashada waa suuriyaalka musqulaha weeye iyo inay meel bannaan tahay hadday meel bannaan tahay saddex shay haddaan laysla helin waxaa waajib ku ah inuu qiblada ka jeesto oo usan wejigana u jeedin dabadana u jeedin waajibay ku tahay saddex shay haddeen o saatir in la helaa la rabaa oo kacbada iyo asagaa wax u dhexeeyaan haddaan waxba u dhexayn bannaan anaa hortiisa waxba kuma aadana shardigaas haddaan la helin waa inuusan u jeesan una daba jeedin ama waa la helay laakiin dhudhunkan oo saddex loo qaybiyey laba meelood ma dhamma ciid yaruu xoogaad buuray ama dhagax yaruu dhigay dhudhunkan oo saddex loo qaybiyey laba meelood ma dhamma wax uu meesha dhigay taasuna waxba tari mayso laasim waxaa ku ah inuu iska ilaaliyo oo usan wejiga iyo dabada midna u jeedin amase shaygii waa la helay dhudhunkoo saddex loo qaybay laba meelood dhammaa waa la helay laakiin saddex dhudhun wax ka badan u jira waa ka fogya ayadana waa inuusan u jeedsan laakiin haddii saddexda laysla helo saatiraa la helo kacbadii wuxuu iska xijiyo waa la helay dhudhunkaanoo saddex loo qaybiya laba meelood ama ka badanna waa dhanya saddex dhudhunna kama foga intaas haddii laysla helo khalaas meeshuu raba u jeesanaya dhismihii lamidta amaa dhismaha markuu ku xaajo gudanaa waxba meeshuu raba u jeesan karaa dhismaha markuu ku xaajo gudanaa meeshuu raba u jeesan karaa ayadoo ay feecan tahay mar walba inaan kacbada loo jeesan oo markaas laftirkeeda ixtiyaadka iyo dadaalku wuxuu ku jiraa markaas laftirkeeda inaan loo jeesan welidaa saas daraaddeed waxaa feecan suuriyaalka la dhisaa inaan xagga qiblada loo jeedin aanna gadaalka qofku marka uu fadhiisto meesha dhabarkiisa ku aadana waa inaysan qibladii noqon oo labadaba laga ilaaliyo sidaasu waa sida feecan maxaa ila ahlucilmiga gobola ku tageen dhismo iyo dhismo la-aan waa isku mid marka si ixtiyaadka iyo dadaalka loogu loo sameeyo waa in qofku mar walba ka jeesta fiican laakiin waxay tahay mas'alada taxqiiqeedu haddii suuli qofku ku jiro waa u bannaantahay meeshuu rabo inuu u jeesto wayajtanibu waa ka fogaana istiqbaala alqiblati qiblada la qaabilideeda wastidbaaraha la dabajeedinteeda fi saxraa'i bannaanka uga jeesanaya bannaankii haddii saddexdaas arrimood mid ka mida ay dhacdo waa inuu iska ilaaliyo haddii saatir la waayo wax ka asturada waa la waayey ama waa la helo wuusan dhammayn dhudhun saddex loo qaybiya laba meelood ama waa dhan yahay laakiin saddex dhudhunuu ka fog yahay saddex dhudhunuu ka fog yahay saddexdaas arrimood mid ka midu markay timaad waa inuu iska ilaaliyo ka fogaado wayajtanibu waa ka fogaanayaa albawla kaadi iyo walqaa'ida saxaro filmaa'i biyo lagu kaadiyo ama lagu saxaroodo biyo araakidi meel fadhiya biyo aan socon oo meel fadhiya inuu qofku ku kaadiyo lama ogola inuu ku saxaroodana lama ogola waa darar uu dadka dhibaya biyaha dadka muslimka ah iskale inay isticmaalaan la rabaa marka kaadidaada iyo saxaradaada dadku inay cabaan waxa weyn adugubaad raalli kuma tihid ayagana inaad raalli uga noqotaa kuma bannaana ama aad arintaas ku dhibto ma banaana marka biyo meel fadhiya mana lagu kaashi karo mana lagu saxaro karo mana banaana waa darar dadkii la dhibayo wa taxta shajarati wayajtanibu waa ka fogaanayaa taxta shajarati geedda hoosteeda geedda almuhmirati midhaha dhalaysa wa fi ariiqi wadadana waa ka fogaanaya geedda oo midhaha bixinayda waa inuu ka fogaado inuu ku hoos xaajo guto maxaa yeelay mirtia soo dhacaysa najaastaasay ku dhacaysa marka geedda midhaha bixinaya waktigay midho bixina iyo wakti kaleba qofku inuu ka fogaado hadduusan geedda asagu lahayn waaba xaaraanba waaba dulmi hadduu leeyahay xataa looma ogola waa karaahiya yihahdeen culmmadu sababtoo ah meeshaas waxaa gelaya waxa weeyaan maaldayacnimaa gelaya oo midhihiia kusoo daadaan midhihia najaasoobaya waa inuu ka fogaado wa taxta shajarati geedda hoosteeda waa inuu ka fogaado geedda almuhmirati midhaha bixinaysa wa fi ariiqi wadada dadku marayana waa inuu ka fogaado ittaqu laacinayn nabiga sal اlahu alay waslm labada sababkooda laysku lacnado ka fogaada ayuu yidhi markii la weydiyo layidhi yaa rasuul lahi wama laacinaana wuxuu yidhi alladii yatakhalىa fii ariiqi الnaasi wa fii dilihim waa qofka ku xaajo gudanaya dadka wadada ay maraan amase dadka hooska ay harsadaan dadkii aan lacnada nacallaa kugu yaal mar wuxuu siduu noo galay ila geedkii ay soo gelayaan dadkii waxaa dhacda ayagoo iska jirin inay fadhiistaan oo wasaqdiisi ay ku fadhiistaan ka waran markaas isla markii maxaa soo booda inay lacnadaan isla markii saasaa soo boodeen marka waa laisku nacda ama qofkii waddaduu iskaga socda markaasuu ku istaaga ka war aar bal qofku meeshu wax dhiga fiiri markaasay ku ridayaan marka waa in laga fogaado laiska ilaaliyo wa taxta shajarati geedda hoosteedana waa inuu ka fogaado geedda almuhmirati midhaha bixinaysa wa fi dariiqi wadada wa dilli hooska dadku harsadaanna waa inuu ka fogaado wa haqbi godkana waa inuu ka fogaado god iska daboolon adi suuli aan ahayn oo adugu aadan qodan oo meel yaalla inaad iskaga kaadida maaha maxaa yeele waxay yidhahdeen fuqahadu waxaa dhici karta xayawaan daciifa inuu ku jiro oo ku dhibtoodo oo daalimnimona lama waa dulmi xad u dhiba ugu kaasheen xayawaan daciifa ama xayawaan qawiya inuu ku jiro oo adiga ku dhibo iska soo boodo adoo iska fadhiya meeshii uu kugu soo boodo cararid iyo aad gasho markaas isnajaasayda xataa waa dhici karta ama uuba dhibaato ku gaarsiiyo marka ama adaa dhibaya hadda aduguna naftaada inaad khatar gaarsiido lama ogola inaad naftaadii khatar gaarsiido lama ogola inaad xayawaan miskiina dhibtana lama ogolo marka god aadan qodano meel iskaga yaalla waxa wey laguma kaasho yidhaahdeen wa haqbi godkiina waa inuu ka fogaado walaa yatakalamu kuma hadlayo calalbawli kaadida iyo walqaa'idi saxrada waa edabtanu maahan xaaraan edabtu waxay tahay qofkaadi u fadhiyo ama xaaja gudasho kale inuu hadla waa edab daro haddaan baahiyu keenin wey inuu iska sheekaysto isagoo xaajo gudana sax maaha waa haddaan baahiyu keenin haday baahiyu keento kareeyo maaha oo maalan waxaad aragtay qof cadow ku soo socda ma bahal adoo xaajo gudanaya war ka carar bahalkaad leedahay aamusimayd laakiin haddii ama adiga u baahan kara biyihiiya kaa go-ay siya waxun kaa noqdeen waxa weya waa hadle haddii baahiyu timaa laakiin haddaan baahiyu jirin inaad hadashaa waa idabdara yidhaahde saas darteeda waa karaahiya lama ogolo walaa yastaqbilu lama qaabilayo xaaja gudashada ashamsa qoraxda walqamara dayaxa walaa yastadbiruhuma dabadana u jeedinma qoraxda markay soo baxaydo iyo markay dhacaydo ayagana waxaa la yidhi wejigana u jeedi maydo dabadan u jeedi maydo meeshaas waa meesha uu ka yidhi midku waxa weeyaan kor u kaasha yidhaahde waa caamada ku sheekayda dee run inuu yahay iyo inay maal yahay ma kala marka midaa kor u kaasha yidhi inta gadacad u seexday markaasaa la yidhi waryaa maxaa kugu dhacay markaasuu yidhi duul culuma wereeriday baanna oo maxaa dhacay waxay yidhahdeen halkaas waqooyi ah qibladiyaa jirta oo loolama jeesan karo koonfurna loolama jeesan karo koonfur hadda markaad u jeesato qibladiyaa u daba jeedina barina loolama jeesan karo qoraxdiyaa ka soo baxayda meeshay u dhacdaan loolama jeesan karo iyadiia u dhacayda cirki ay haray cirki ay haray marka runtiina haddii sidaas la yidhahdo dhibkaas meesha waa ka muuqda sidaas daraaddeed imaam nawowi raximahullah sharaxa rawdada iyo sharxulmuhadabka wuxuu yidhi ina istidbaarahumaa laysa bimakruuh in dabada loo jeediyaa karaahiya maahan sharxulwasiidkana wuxuu yidhi ina tarka istiqbaalihimaa wastidbaarihimaa sawaa qoraxda iyo dayaxa waxa weeyaan ujeesigooda iyo iska dayntu waa isku mid waa shay mubaax wax diinaho diidayaana ma jira saasuu leeyahy taxqiiqana wuxuu yidhi ina karaahata istiqbaalihimaa laa asla lahaa waa karaahiya in loo jeesto asal diinta kuma leh asal diinta kuma leh imaam muxaqiqa imaamkaas soo ma jeedid marka sal diinta kuma le warkaas oo ah qoraxda iyo dayxa waxaaba xadiiska saxiixa nabiga ku sugan walaakin shariquu ow qaribuu fiiri nabiga hadalkiisaaba sidaas sala allahu alay waslm waaba meesha nabigu yidhi ula jeesta ka war aa lagu leeya loolama jeesan karo wax cilaana ma sheegin waxay dhahan waa aayatu min aayatillah oo cirkii dhulka dhammaan waa aayatu min aayatillahi qur-aankaaba sheegaye cirka iyo dhulka dhammaan waa aayatu min aayatillahi haddii sidaas cilo laga dhigo cirka iyo dhulka meelna ula jeesan kartidaa imaanaya ila waa aayatu min aayatilah cilada waa in mogtahay mudarida laga dhigaa soo ma jeedin marka daliil maleh asal maleh qoraxda iyo dayaxan yaan loola jeesan iyo yaan loo daba jeedin markay soo baxayaan iyo markay dhacayaan ina ula jeedaan iyagu faslon haadaa midkaanu faasilun waa mid kala saara wixii ka horreeyey waxaa ka dambeeya fii nawaaqidi lwuduu'i weysaqaadka kuwa buriyuu u fasal yahay almusamaati aydan ee lagu magacaabo biasbaabi alxada fasalkan wuxuu ka hadlaa waxyaalaha weysada buriya asbaab اlxadana waa la yidhaah nawaaqid اlwuduuna waa la yidhaahdaa nawaaqid اlwuduuna waa la yidhahda asbaab اlxadana waa la yidhahda sababaha xadadka keena nawaaqid اlwuduuna waa la yidhahda waladii shayga yanqudu buriya alwuduu'a weysaqaadka sitatu ashyaa'a shayaalo lixa weeye lix shay ayaa weysada burida maa shay ayaa buriya kharaja ka soo baxay min asabiilayni labada jid labada wado labada jid waxaa loo jeeda jidka kaadidu ka soo baxdo iyo jidka saxaradu ka soo baxdo labadaas wax kasta oo ka soo baxaa weysada waa jebiyaan waa jebiyaan waxaasu waxaa isku mid ah inay yihiin wax caada ahaan loo yaqaan inay soo baxaan sida kaadi iyo saxaro iyo wax aan la arki jirin oo naadir ah sida dhiig oo kale iyo dhagxaan waa isku mid dhagax hadduu ka soo baxo waa laga rabaa weysadii waa jabta waa isku mid dhiig hadduu ka soo baxo waa laga rabaa weysadii waa jabtay weysadii hore marka waa isku mid inay yihiin wax caada ahaan loo arki jiray oo caadadu ku dareersatay sida kaadida saxarada iyo wax naadirah sida dhiig ama se dhagxaan iyo qaruura waxaa sidoo kale isku mid ah inay daahir yihiin waxa soo baxay iyo inay najaas yihiin najaas kaadida saxarada ka mid a daahirkiina waxaa ka mid a bahal yaroo socdaa ka soo baxay oo qalalan bahal yaroo qalalan oo waxa wey bahal gooryaan yar oo iska ordayaa soo baxay oo qalalan oon qoynaynba kaasaa ka midaba ama dhagax iska qalalan iska soo baxay oo dhagax caadiya marka ama najaas ahaado ama daahir ahaado waxa soo baxay weysada waajabiya shaaficiyadu waxay soo reebaan menida menidana waxay ku suureeyaan qofaa salka dhulka dhigay si fiican u fadhiistay salkan dhulku ku qabtay aariyu inta baxda kama bixi karto qaabku u fadhiyo gabangaabu u fadhiistay salka si fiican dhulka u makaneeyey markaasu saas u hurday markaasuu qarwey markaasaa meliyu ka soo baxday melidu weysada ma jebinaya qofkaas weysadii kama jebinaya laakiin qubaysaa ku waajibi ilaa mogta qofka hurdadiisu weyse jebimi qaabku u jiifo qofkan nuucaasay ku suureen waxay dhahdeen manidu weyse ma jebido laakiin kii ka weyna oo qubaysayo keenta laakiin culammada kale kuma waafaqsan qaar aad culamada yidhahdeen ijmaac ay khilaafsanta qowlkaas laakiin ijmaaca haddii shaafici masaladan qabo haddii ijmaac shaafici ka maqan yahay ijmaac sugan maaha haddaan lalahayn saxaaba ku ijmaaceen ee culammadii ka dambeyday mujtahidiintii mid weyna ka maqan haddii shaafici ka maqan yahay ijmacna noqonma markaas waladii shayga yanqudu burine alwuduu'a weysaqaadka sitatu ashyaa'a shayaalo lixa weeye maa shay weeye kharaja ka soo baxay min asabiileyni labada jid wax alla wixii ka soo baxay waxa ka soo baxay marka aariyay noqon karaan aaryadu meeshay rabtaa ka soo baxda aaryada laftirkeedu maahan hal makaan labada makaan midkay rabtaa ka soo baxdo meeshii kaadu ka soo bixi jirta ka soo baxdo meeshii saxaradaha ka soo baxdo aaryadu weysadu waajibida haddaan qofkaasu marka qof aaryadu iska socota ahayn qofka aryadu iska socota sa wuxuu sameeye male ta iska weyse qaatu iska tukana hadaa socota hadday rabtee ilaa qofkaas mogta waa qof isaga macduur ah laakiin qofkay marmar ka imaanaydo aryadu halkay ka soo baxday la dhihima makaankay rabtaa ka soo baxay waa isku mid rag iyo dumar marka wixii labada jid ka soo baxa weysada waa jabiyaan wey wanawmu hurdadii weeye kan labaad wahaani annawmu hurdadii calaa hayri hay-ati lmutamakini midkii makaniyey midkii makaniyey dhulka bimaqcadihi dabadiisa kii dabadiisa dhulka makaniyey hay-adiisa kayrkeed loo seexdo hal qofaa laga reebaya qof oo salka dhulka si fiican ugu qabtay oo aan laga cabsayn aari inta baxdo inay banaanka u baxdo qaabkuu sulka dhulka u dhigay salku dhulka si fiican ugu qabtay saasuu fadhi ugu jiifaa kaas hurdadiisu weese ma jebido inta kale weysada waa ka jebina hurdadu ama ha taagnaado ama dhinaca u jiifo ama fadhi oo si aan dhulka dabada si fiican loo makarin ha u jiifo dhammaan istaag fadhi dhinac loo hurdo dhammaan weysada waa jebiyaan marka laga reebo qofkaas salka si dhab a dhulka u dhigay marka laga reebo waa nawmu hurdadii ayaa weysada jebidaa calaa kayri hay-ati lmutamakini kii makaniyey min alardi maqcada kii dabadiisa dhulka makaniyey kaas hay-adiisa kayrkeed loo seexdo saddex zawaalu lcaqli wahaali midkaa saddexeeya weysada jebiya zawaalu lcaqli waa caqligoo suula bisukrin marqaan ow maradin jiro la suula bisukrin bisababi sukrin marqaan qamruu cabay waa marqaamay waa ka jabtay weysadii ow maradin ama waa jiraday markaa oo nabara lagu dhuftay maalan ama xanuuna qabtay xanuuna qabtay markaasuu kooma galay weysadu waa ka jabtay waa ka jabtay xanuuna qabtay markaasuu miir beeray miirkiyaa ka tegey dareenkiya ka tegey weysadu waa ka jabtay marba haddii qofka miirkiisu tago weysadii waa jabtay waxa uu la tegey caqligu ama marqaana darooga la cunay ha ahaato ama jiro ha noqoto waa isku mid kan afraad wa lamsu rajulin ninkii taabashadiisa almarata haweeney uu taabto haweeneyda alajnabiyata ajnabiga loo nisbeeyey ninku hadduu taabto haweeney ajnabi ka ah weysadii waa ka jabtay saasay leeyihin shaaficiyadu ajnabigana waxay ula jeedin horta nin iyo gabar marka la idhaha alrajul almar'a waxaa loola jeedaa dakar iyo unthaa oo xaddu shahwo gaareen nin oo xaddu shahwo gaaray ama gabar xaddu shahwo gaartay xaddu shahwo waxaa loola jeedaa dad dareen ku jiro xadkaas gaareen hadday istaabtaan jirkooda hadday istaabtaan min hayri xaailin ayadoon waxba u dhaxayn hadii wax u dhexeeyaan maba istaabana de weysa ka jabime laakiin haddaan waxba u dhaxayn oy istaabtaan weysadu waa ka jabtay weysadu waa ka jabtay weyse hadday u qasdaan sharciguna uusan u banaynna weysada wax ka darana meesha ku jira waaba zinaba taabashadu oo xadiid saxiix muslimka nabiga sala allahu calayh wasalam wazina lyadi albatsh uu yidhi gacanta zinadeedu waa taabashada oo ninku inuu gabadh ajnabi ka ah taabto ama gabadhii nin ajnabi ka ah korkeeda taabto waana zino weese waaba laga kaba karaa mogta weese wax ka darana meeshaas imaana oo halaag ah oo ah zino weeyo inay istaabtaan marka ma banaana halaagaasaaba jir weysada weysada iga jabinta wax ka daranaya weese waa bakeerbi halkan laga hela musiibo ka daranaaba taallaba marka aad inay u kala fogaadaan weeye marka nin iyo gabarna waxaa loola jeedaa dad xaddu shahwo gaaray oo dareen ninkii uu gaaray gabadhii dareen ay gaartay saasaa loola jeedaa ajnabina waxaa loola jeedaa laba qofoo guur isku qaban karo oo aan maxram isku ahayn maxram aan isku ahayn maxram waxaa loola jeedaa waa labada qof oon weligood guur isku qaban karin bisababin nasabin aw radaacin aw musaahara laba qof oon weligoodba guur isku qaban karin sababtuu iskugu qaban waayena waa nasab waa wiil iyo hooyadiis waa gabarh iyo aabbaheed waa labadiis wada dhalatay waa wiil iyo eedadiis waa wiil iyo habaryartiis waa nasab amase waa radaac nuuj hooyadii nuujiday gabadhii naaska la nuugtay kuwaasoo kaleeto amase waa musaahara ninka waxa weya xaaskiisa hooyadeed oo kaleeto ee ninka wiilka uu dhalay gabadh xaaska uu qabo oo kale sababtaas kuwa aan isku guursan karin maxrama isku yihiina leedaha weyse iskama jabiyaan maxrama isku yihiin sidaas darteeda dariiqadan oo shaaficiyada marka lagu socdo ninka iyo xaaskiisu ajnabiga kale yihiin wa saas wey dariiqada shaaficiyadu sababtoo ah waa kuwa isqababa hadde ajnabiyay kale yihiin wey xaqiiqadu waana kale yihiin ajnabi marka sidaan lagu socdo sababtoo dariiqada lagu socdo fahan waxay tahay ajnabi maxaa la yidhah waa labada qofoo guurku isku qaban karo maxram maxaa la yidhah waa labadan guurku isku qaban karin waa saas wey macnuhu macnuhu waa saas laba qof oon guur isku qaban karin labadaas qofaa la yidhaha maxramay isku yihin sidaas darateeda marka safarka laga hadli doono waxaa la leeyahay gabadha waa in maxramkeedu la socdaa ama maxram lama socdee zawjkeedu waa inu la socda zawjku maxram maaha laakiin waa la ogol inuu la safro maxram maahana isagu waa markan qababa ajnabigu ka ahaa asaalatan soo ma jeedid haddana baabkan weysada marka laga hadla ajnabigu ku jira isagu sababtoo waaba kan guursadayba ajnabina waxaa loola jeeda wax guur qaban karo ama hadda ha guursado ama yuu guursan sidaasaa loola jeeda sidaas darteeda weysada waajibida taabashadu shaaficiyadu saasay qabaan saasay qabaan ma ahan shaaficiye kaliya ilaa saxaabadii gabal qabeen oo masale bidca ma ahan oo dad iska juhalaaho jaahiliinoo jiroo waxa weeyaan aan kala fahmi karin mas'alada saxaabadu qabeen iyo midda ahlu shirkigu qabaanoo hadda la keenay aan kale oqooni isku mid u tahay juhalo saasaa iska jirta masaladan saxaabadaa gabal qabaan cabdullahi ibni mascuudaa qaba soo ma jeedid aayad qur-aanuuna u dariishaday dhinaca kalena oo ah ma jabido gabar taabashadeed weys hal ma bannaan tahay mase ma bannaana laga wada hadli ma gabar ajnabi kaa inaad taabataa kuma bannaan waa xaaraano waaba zinaba masaladaas lagama niqaashayo niqaash maya iyadu laakiin weese ma ku jabto mase kuma jabto saxaabada gabola qaba kuma jabto cabdullahi ibni cabaasaa ka mida ma ku jabto uu leeyay markaasoo kaleo saxaabada isku khilaafeen mas'aladaas waxaa la dhaha khilaaf ahlu sunno weysadu waa ku jabtaa haddii ninka xaaskiisa u taabto waa ka jabtay ahlu sunno qowlkood wey ee qowl ahlubidac maaha waa qowl ahlu sunno waa qowl saxaabo soo ma jeedid kama jabtana kama jabtana waa qowl ahlu sunno waa qowl saxaabadii qabaan soo ma jeedid keliya maxaa soo haray markaasoo kale midkaad rabto qaado miya qiila kada wa qiila kada waqiila kada waa meel rag ku hartamay kaad rabtaba raac miya maya saas maaha wadaada minhaaj akriyey markaasuu dhowr qiil isdaba dhigay qiila kada waqiila kada markaasuu yidhi waa meel rag ku hartamay kaad rabtaba raac maya saas maaha saas maahan sida marka la iskhilaafo fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi warasuuli saas wey kaad rabtaba raac meel rag ku hartamay xayta waa diina laga hadlaa marka diina laga hadlaa markaasoo kale daliilka loo laabtaa aayaddii qur-aan ow laamastum nisaa waa la ysku qabta cabdullaahi ibnu cabaas wuxuu leeyahay lamsiga qur-aanka u markhaati kaca jimaaca loo isticmaala cabdullahi mascuud wuxuu qur-aanka u markhaati kaca taabashada gacantaana loo isticmaala suuratu nacaamay ku jirta iyaduna hadday suuratu baqare ku jirta iyadoo jimaac loo isticmaalaa suuratu nacaam ay dhex taalla iyadoo taabasho gacanta loo isticmaala falamasuhu beydiima ku taal marka qur-aankii saas la iskugu qabtay halkaa marjica labaad ah faruduhu ilallahi warasuuli soo maaha sunnada axaadiista bukhaari iyo muslim waxaa ku taalla nabigu inuu caaisha taabatay isagoo tukana asna uu taabtay saxiix muslimkana waxaa ku taalla isagoo sujuudsan halkaas inay ku dhegtay isagoo cagta meesheeda cad inay ku dhegtay isagoo sujuudsan oo le allahuma innii acuudu biridaaka min sakhatika wacuudu bimucaafaatika min cuquubatika wacuudu bika minka laa xusii anaan calayka anta kama anayt ala markaasaan dhiitir anta fii waadin wa ana fii waadin walla laba meeloodan kala joogna annaa inuu tagayan u haystaa asaguna halkaanu ilahay cadaab ka magan galaya soo ma jeedin marka salaad uu ka baxayna nabiga lama sheegin bukhaari muslim waxaa ku taalla nabigoo masaajidka ku jira ictikaafa inay u shanley jirta caaisha ta madaxa u soo dhiibtay ila guriga masaajidka isku dheganaya ma garatay laakiin hal xadiis oo saxiixa lama keeni karo oo ah ninka iyo haweenta weysada waa kala jabiyaan xadiis saxiixan ka hadla iskada daciif daciifku mugta wax jira ma waxaan jirin wey sidaas daraadteeda xagga daliilka marka la fiiriyo adnaa shaki kuma jiro inay xoog badan tahay ma jabido haweenay weysada ama xaaskaaga haatama mid kale ha weyse ma jabido sidaasaa daliil ahaan u xoog badan laakiin qowlka kale qofka qadaa mubtadix maaha subxaan allah hallume ma aha min mubtadic waa qowl ahlu sunna waa qowl ahlu sunna wamasu farji aadamiyi wاlkhaamis midka shaneeyaa masu farji aadamiyi banu aadam farjigiis taabashadiis weeye bibaadin اkafi calaa casha meesheeda cad lagu taabto calaa casha meesheeda cad in lagu taabto weeye midka shanaad wuxuu yahay farjiga ama qofka kiisa ha taabto ama qof kale ha taabto qof weynow qaangaara ha taabto ama caruur yaroo saqiiroo kaadigu ka mayra ama saxraa ka taabto waa isku midee farji banu aadanoo la taabtaa weyse jebiye waana sidaa sida raajixa sawaabka wamasu farjil aadamihi banu aadan farjigiis taabashadiis ayaa jebida bibaatilin kafi calaa casha meesheeda cad lagu taabto dhabarkaa maya dhinaceeda maya xidida maya meesha cad wey meesha cadaa jebida wamasu xalqati duburihi banu aadamka duburkiisa xalqadiisa taabashadiisuna waa jebidaa calaljadiidi owlka dambe oo shaaficiy haddii la qabto wey duburka waa meesha saxaradu ka soo baxdo xalqaduna daloolka saxaradu ka soo baxayda wareegiisa wey gudahana maahan bannaankana maahan waa meeshaas godka oo saxaradu ka soo baxayda afkiisa wareegsan oo qofku markuu xaajo gudanayana soo muuqanayda markuu xaajagudashadasa iska istaagana aan muuqanayn meeshaas hadduu taabto aweysadu ka jiro korkan kore maaha meeshaas oo godka saxradu ka soo baxaydo daloolka afkiisa wey xalqadu meeshaas oo markuu qofku xaajo gudanayana muuqanayda oo soo daahirayda markuu caadi iskaga istaagana aan muuqanayn meeshaasoo la taabtaa weyse waa jebidaa shaaficiyaa yidhi qowlkiisa jadiidka ah qowlkiisa qadiimkaa wuxuu aha ma jebido waana madhabka xanafiyada waana riwaayo imaam axmed laga wariyey maalikiyadu waxay dhahdaan qofku tiisa hadduu taabto ma jebido laakiin qof kale duburkiisa hadduu taabto oo ka jebida afarta madhabood marka midaan qowlkaas lahayn laguma arko ma jebido ah daliil ahaan marka la fiiriyana ma jebidaa xoog badan sababto a wax daliila looma hayo waa jebidaada qofka hadday weysadiis u dhowran tahayna waa kaa jabtay daliilay kaa rabtaa waa kaa jabtay kalidu kuma filna والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد